ስለዚህ በእኛ ፍላጎትና በእናንተ ፍላጎትና በክልሉ ደግሞ በወረዳው እንዲሁም በዚህ አካባቢ ሁል ጊዜ እንደምታውቋቸው ከእናንተ ጋር የሚኖሩን ሻለቃ ሚክና ሻምበል አባዲም እዚህ ያሉ የሰራዊት አባላትም ጭምር ሁነን በቃ ስላለንበት ሁኔታ እናንተም የሚቸግራቸው አንዳንድ ነገር ካለ ለእኛ እንድትነግሩን እና ከእናንተ ደግሞ እኛ የሆነ ነገር እንድንቀበል እኛ የምንፈልገው ደግሞ ለእናንተ እንድነግራችሁና እንደዚህ እያልን ያው ሰላም እንዲወርድ ነው። እዚህ ያላችሁ ትላልቅ ኡጋዎዞች አላችሁ፣ ትላልቅ የሃይማኖት መሪዎች አላችሁ፣ ትላልቅ የህብረተሰቡ ሁሉም ነገር የምታውቃላችሁና እንደዚህ እያልን ለዛሬ ብቻ ሳይሆን ለቀጣይም እንደዚህ እያልን ፕሮግራም እያዝ ከእናንተም አንዳንድ ምክር እየተቀበል እንድን በአብረን የሆነ ነገር እንድናሳልፈው ፈልጋለሁ።
marka horeyso horta waa idiin soo dhaweyneynaa waan ku faraxsannahay inaana soo boogataan oo aan wada bunayno oo aan is-aragno oo aan ismarxabayno maadaama dad walaalo ahoo muddo wada noolay aan nahay inaan isla bunayno oo aan iswaraysano oo aan ishowareysano waa waa u baahneen warbixin gaaba markaan sheego intaan isla noolayna annaga waxa dhibaato eh ma qabno waana fiicannahay nabadgelyadii iyo wadahadalki iyo shirarki iyo annaga aan wadanay si sharaf leh oo nabada noogu dhacay oo idinka daraadiin maadaama ammaanka ilaahay sugaa idinka aad sugayseen dhammaan saraakiish iyo ciidamada galabka sida amasom etoobiya mas-uuliyaddii ay qaadeen oo ammaanka ah inay ilaaliyaan goobahan muhiimadda u ah koonfur galbeed sida odayaasha dhaqanka iyo madaxtooyada iyo meelaha kale muhiima ammaanaddaa si fiican ay u guteen si sharaf leh yaan macnaha u aragnay in dad xilkooda ka soo baxay ay yihiin saraakiisha mikaa'il iyo saraakiisha hoose oo jooga aaggan maalin maalinta kale waa ina soo booqanaayeen guryaha odayaasha waa arkaayeen maxaa dhibid hay dhahaayeen aagga oo dhan waa baaraayeen wixii annaga tale haynana waa ku biirinayn waa inaga qaadanaayeen aad iyo aadaan sharafla yaan islu nool io gabdhaheenna oo kafayga iyo shaahayga iyo bunka noo dubay dhammaantihiin waa salaamintihiin salaan kadib aad iyo aadaan ugu faraxsannahay majliskan amba shirkan aad qabateen oo maanta aad tidhaahdeen odayaalkiina dhaqanka muddo badan ayaa shaqo ku jireen maanta oo xoogaa faraaqi yeesheen isla shaahi aad tidhaahdeen mar labaada idinkugu maxadelinaya markaadna weydiisay kornele shaqadaana saraakiishan aagan oo iriddan odayaasha la shaqaynay runtii aad iyo aad u wanaagsan yahay wax dhib aan ku qabno ma jirto amnigeenna waxay ugu fikiraan sida naftooda ay ugu fikiraan ayaa odayaashan amnigooda ugu fikiraan haddii annaga gacanteena ku jiri lahayd dallacsiinta wiilisheenna inta jooga iyo saraakiishoodaba kulligooda waa dallacsiin lahayn weliba waxaan kaa codsanaynaa codsiga odayaasha ah inaad sidaasi la sameeyo waa idinka codsanaynaa ma ma ilaawi karno amba ma hilmaamayno doorka aad ka soo qaadateen amniga iyo wada shaqaynta odayaasha dhaqanka habeen madow ayaa waxaan maraynay herada dhexdeeda waxaan ku soo gaaraynay marmar siddeed saa sagaal saa madaxtooyadaan ku soo gaaraynay haddana habeen madow ayaan soo dhex maraynay ayadoo duruufsi jirta la og yahay oo wada shaqaynta darteeda idinkana way nagu kaalmayseenta arrintaasi dulqaad dheeri ee ka bixiseen waxaanu rajaynaynaa odayaasha dhaqanka koonfur galbeed in ay mar tagaan si ay ummadda etoobiya iyo madaxdooda iyo mas-uuliyiintooda dhammaantooda inay ugu soo mahadceliyaan waxyaalaha meeshaan ka qabateen oo amniga ah nafti suxurnimo ah oo dadnimo ah jiiraannimo ah ehelnimo ah aad samayseen inta inaan ka sheegno keliya mahe waxaan rabnaa inaan ka sheegno ardisababa soomaalida mayba waxay ku mamaahdaa saxan saxanaa lagu gudaa saana saanaa lagu gudaa annagana waxaan samayn doonaa xafladan oo kale odayaasha soo qabanqaabin doona idinka oo ilmaheenna aan noo bilowdeen annagana waa gudi doonaa saxan saxan ku gud waaye taas oo kalean samayn doona hadduu ilaa yidhaahdo hal qodob oo balankafeel ah yaan rabaa inaan ku darsado kuwii shayaadiintahay labadan bere waxay soo saareen xoogga ciidamadeenna baxeen oo kolonyadii shan maalmood ay jidku ku jirtaa in xoogaa lagu kaco waa jeclaan lahayn aadaa u mahadsantihiin
waxaana ka mahad celinaynaa intaad oo na soo xasuusateen oo howlihiin intaad soo daysan aad tidhahdeen maanta odayaashii baan la shiraynaa eedama wicin ma ogey awalba waa idin sugaynay inaad imaan doontaan waa filaynay aad baad ugu mahadsantihiin kaalinkaas inaad ka soo baxdeen midda kale odaygu wuxuuna weydiiyey comboundkan xaaladiisii ka warramaa buuna yidhi maaxarada aan hadda joogo comboundka annagu wiilal aan u bognay oo wiilashiinii ahaana waardiyeeya mashaakil kasta oo ka jira dalkan way nagala qayb qaataan alxamdulilah taasi ilaahay baa ku mahadsan etoobiyana waxaan leenahay dad u qalmay noo soo hoshay arrimahaas iyaga taasi halkaasaan ku reebaynaa waxaan ka mahad celinaynaa gulubkii dheeraayo aan soo marnay oo maamul dhisidda ahaa kaalinkii aad ka geysateen waxaan isleenahay qolo kale hadday idinla joogto arrintan ma suurtageli lahaan waan isku leenahay oo annaga had ehel kaleo aan sugaynaba ma jiro haddii etoobiya laga reebo taasina hadda dowladda dhaxa iyo shacabka etoobiya ciidamada na soo gaaray baan ugu mahadnaqaynaa intaas inta la isku kaalmeeyay ahayd annaga isma lihin idinkii etoobiya waad iskaalmaysaan oo waxaan leenahay waa isla dhalateen waa isleedihin muddo badanna hadda dhibaato annagana haysato waad naga dulqaadeen oo noo soo gurmateen adinku inaad xaquuqal insaanka keliya u dadaalaysaan iyo inaad qabtaan sida aan qabno aan isla dhalanay iduma ogin annaga waxaan leenahay walaalihiina idin yimid taasna aad baad ugu mahadsantihiin siduu saaxiibkay sheegay naguma filna inaan ka sheegno baydhabo gudaheeda waxay naloo taray iyo waxaan rabna odayaasha dhaqanka waxay u baahan yihiin iyaga iyo etoobiya kolley maamulkeenaan kala tashan doonnaa laakiin addasababa inaan tagno waxaad samayseen waxaan inta ka koobi karna laakiin wax walba waxaa ka weyn saraakiishii oo iswadato haddii ay yidhaahdeen bal odayaashii maanta aan la soo bunaysanno annagu lacaga la isa siiyo xurmadaa nooga weyn oo aad baad ugu mahadsantihiin taasna aadaad u mahadsantihiin gabdhaheeni haddaba dabka nooga jirana si gaar aan u salaamaynaa waadna mahadsantihiin kulligiin
salaanka bacdi gimigii sharafnin ee in una maamulkii iyo wasiirkii warfaafinta iyo walaalaha etoobiya oday dhaqameedii muddo dheer ka baad is aragan sidoo inay isku wareysadaan xaaladii lahmari iyo muddooyinkii la shal maqnaay wala lahashal mar isku wareysada si loo si loo kala warqaato muddooyinka la kala maqnaa taasoo ah dadaalada amisom etoobiya muddooyinka aan joognay magaalada baydhabo xaqiiqdii wax badanay ka bedeshay dhinaca amniga iyo dhinaca isdhexgalka bulshada oo korneel fisaah wax badan naga caawinayay waxaan ugu mahad waxaan ugu mahad celinaynaa odayaasha dhaqanka muddadii dheere ay soo mareen iyo halgankii ay soo mareen si ay u dhisaan baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya taasina ay ku guulaysteen iyadoo wax broblem iyo dhibaan dhicin inay inay inay baarlamaanka dhamaystiraan waxaan ka u mahad celinayna walaalaha etoobiya oo iyagan u taagnaa habeenii maalin amnigaas sidii loo sugi lahaa iyagoo si amniga loo sugaa maamulkii odayaasha dhaqankii wacyigelintii bulshadii aan meesha ka maqneen xitaa markii dambe ay gaartay in ay raashin ciidankoo iska soo jaran la siiyo bulshada reer baydhabo la siiyo taasina waxay wax weyn ka bedashay dhinaca fikirka fikirka bulshada oo ah oo ah in walaalaha amisom ay hadi jeer ay la garab taagan yihiin walaalaha in ay samata bixiyaan ama quudiyaan walaalaha kale soomaaliyeed marka ciidanka amisom etoobiya xaqiiqi aad baan ugu mahad celinayna dadaalka dheeraa ay bixiyeen muddadii lasoo dhaafay dadaalkaas wuxuuna mid mid meer dhalay ayuu noqday oo magaranaysa maanta meel fiican marayo meel badan oo aan tegi karin waagii hore aan imaanin oo hadda la tegi karaa jirta sida diinsoor iyo gofgaduud iyo meelihii ay shabaabka ay haysan jireen oo gaduudkooda u ahaa taasna waxay timid in dadaalka amisom ay ay labalaabtay oo magaranaysa kor iyo hoosba ay nimankii kala dagaasho shabaabka ay la dagaasho ayna guuluho weyn kasoo hogeysay meelahaas dhan in sidii gacanta amniga dowladda usoo gali lahayd marka maantana waxaan ku faraxsan in odayaasha haddana ugu dambeyntii aan la kulano aan iswareysano wixii lasoo maray iyo nidaamka siduu ahaa iyo dhammaan aan iswareysano waxaad dareemaysaa in walaalaha amisom hal iyo habeen ay nala garab taagan yihiin keliya maaha amniga inay sugaan maaha laakiin dhinacii bani aadamad ay nala garab taagan yahiin tusaysa waxaan halkan ugu mahad celinayaa korneel fisaax oo xaqiiqdii dadaal badan ku bixiyey sidii bulshadan loo wacyigelin lahaa bulshadii isugu tegi lahayd bulshadii isu wareysan lahayd asagoo had iyo jeerba nagala talin jiray dhinaca wacyigelinta bulshada nagala talin jiray taasoo xaqiiqdii wax weyn ka bedeshay dhinaca amniga maanta magaalada baydhabo iyo hareeraheeda maanta intaan baxaan waxaan tegaynaa goofgud awdiinaan tegaynaa iyada wax broblem dhibaato aan- aan- aan- aan jirin taasina waxay timid markii wiil walaalaha etoobiya ka mida naftiis u huray inuu dadkan da- da- dalkan ka xoreeyo nabaddiidka al taas waxay tusinaysaa ciidamada amisom ee etoobiya ee u yimid ilaalinta ammaanka eh, shacabka reer koonfur galbeed soomaaliya eh, inaanay ku ekeen keliya in xabadda la rido cadowga lala dagaalamo laakiin dhinaca kalena ay ka wadaan in shacabka iyo ciidanka ay isfahmaan si ay cadowgana iskala dagaalamaan information gathering ama information sharing ay yeeshaan ciidamada etoobiya amaan idhaahda dowladda etoobiya eh, waxaan u malaynayaa kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideeddii baa ugu horreysay soomaaliya inay lugta soo dhigaan gobolladii ugu horreeyey ee ay tageenna waxay ahaayeen gobollada koonfur galbeed soomaaliya sababaha ay waaga soomaaliya u soo galeen waxay ahayd marka ugu horreyso waxaa dalbaday ama codsaday shacabkii reer koonfur galbeed iyo mas-uuliyiintii xilligaas baa dalbaday in ay kala dagaalamaan cadowgii xilligaas soomaaliya ka jiray dowladda etiobiyana cadow u ahaa cadowgaasoo laba qaybood loo kala qaadahaya qaar dadka deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya deganaa u diiday inay sida ay bani aadanku u noolaanayaan u noolaadaan deegaanadoodana ay ka taliyaan oo soomaali ah dhinaca kale waxaa joogay niman dowladda etoobiya iyo shacabka etoobiya mucaarad ku ahaa oona gabaad ka dhiganaya gobolladan koonfur galbeed soomaaliya halkaana dowladda etoobiya dhibaato badan oo u geysanay labadaas cadow marka kuwa dadka deegaanadan u diidanaa inay ammaan iyo nabad ku noolaadaan oo soomaalida ahaa iyo kuwa dowladda etoobiya cadowgu ku ahaa way iskaashadeen labadaba waxay heshiis ku ahaayeen in shacabka deegaanadan la dhibo dowladda etoobiyana iyadoo gabaal laga dhigana dadka deegaanadan dhibaato la gaarsiiyo sababahaasaa keena marka in ciidamada etoobiya ay soomaaliya soo galaan labadii cadow cadowgii ay iyaga lahaayeen iyo kuwii dadka dadyowga reer koonfur galbeed soomaaliya dhibta ku hayay labadaba ay ka saaraan dadaal dheer oo ay wada sameeyeen ciidamadii xilligaas deegaankan joogay ee uu watay nin la yidhaahdo tasfaaye warqu iyo saraakiishii r r a ee deegaanadan ku sugan waxaa suurto gashay in deegaanadan ay noqdaan deegaanada soomaaliya ugu nabadda badan tan iyo waagaas dadkan reer koonfur galbeed soomaaliya iyo ciidamada etoobiya ama ha ahaadeena amisom ama yaysan ahaanin iyo dowladda etoobiya xiriir sokeeye oo dhanka siyaasadda iyo la dagaalanka ururada argagixisada nooc walbo yihiin baa ka dhexeeyay dadka deegaankan iyo waddanka etoobiya waxaan ognahay marka in dad badan oo dhallinyaro ah oo ciidamada etoobiya ah iyo dad badan oo dhallinyaro ah oo gobolladan koonfur galbeed soomaaliya iyagoo cadowga la dagaalamayo hal meel la iskula duugay hal meelna ay ku wada dhaawacmeen taas marka waxay tilmaamaysaa shacabka etoobiya iyo shacabka soomaaliyeed guud ahaan iyo shacabka reer koonfur galbeed intuba inay ka dhaxayso oo deegaan xuduud leh iyo walaalnimo iyo wax wadaqabsi intaba markaan usoo laabto dhismihii maamulkan koonfur galbeed soomaaliya xilliyadii dadkeennu ay aragtida kala duwan ay qabeen ama fikirka kala duwan ay qabeen waxaa soo galay ciidamadii etoobiya oo bedelay booskii ciidamada ugandheeska iyo burundeeska ay ku jireen waxaa la guda galay inay dhistaan maamul koonfur galbeed la yidhaahdo oo ay hogaaminayaan odayaashan dhaqanka koonfur galbeed maamulkan maanta jiro gundhig waxa u ah ama asal u ah dhismihiisa ilaa iyo inta madaxweynaha laga dooranayay ba- laga sameynayay baarlamaanka odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya Waxaa la- waxaa la bila- waxaa la bilaabay dhismihii maamulka ciidankii ugu horreeya deegaanka yimid waxaa watay generaal eh, gabre madiin generaal gabre madiin baa watay asagaa joogaan waxaan bilaabna marka in dhismaha maamulka la guda galo waxaan aaminsannaha marka inay culays badan la kulmeen xilligii dowladdaas la dhisayay waxaa jiray kala duwanaansho fikir waxaa jiray xabado la isku rido oo dhanka aragtida ah anaasaan rabaa anaasaan rabaa qof iyo lababa ha ahaatee waxbaa nooga dhintay waxaan rabaa marka inaan u mahadceliyo generaalkii xilligaas joogay oo aan ogahay marxaladda uu ku soo dhex shaqaynayey in uu dhexdhexaad u ahaa labadii gruub ee ishaystoo dadkeenna aragtida wax dhisidda ay isku haystay ciidamadii etoobiya inaanay midna la jirinoo kulliba dhexdhexaad u ahay bilowgii iyo wanaaggii ay bilaabeen idinkaa ku soo gaaray waxaa idinkana ammaan iyo sharaf idinku idiin mudan maanta inaad maanta haddii la idin bedelo aad ooga tegaysaan koonfur galbeed oo madaxweyne leh maamul leh odayaal dhaqameedyo leh baarlamaan iyo guddoomiye baarlamaanba leh waxaan aaminsannaha marka credit ama inay idin tahay wax taariikhda idin galayo marka kulankan maanta aada abaabusheen oo aada garateen marka in odayaasha aada la shaahdaan la fadhiisataan idinkoo dareemayay inay maalmihii lasoo dhaafay ama waqtiyadii lasoo dhaafaba ay aad u mashquulsanayeen aad baan idinkugu mahadcelinaya ciidamada amisom keliya ma aha inay dadka isku xidhaan waxaa kaloo hataa sida gudoomiyuhuba uu sheegay maalmihii lasoo dhaafay ay diyaariyeen inay raashiinkii ay iyaga cunayeen qayb ka mida intay u jaraan dadka daalan masaakiinta ah ee ku nool degmadan baydhabo ilaa boqol iyo konton qof oo dada inay raashiinkooda u jaraan tan waxay tilmaamaysaa marka in aad wixii laydin igmado oo ahaa inaad ammaanka iyo sekuuritka kaliya ka shaqaysaan maahe inaad rabtaan dhanka waxqabadka bulshadana inaad usii gudubtaan waxyaabaha ugu muhiimsan oo baniaadinka loogu abaalceliyo ama la abaalgashto waxaa ka mid ah in dhiigga laysu huro waxaan aaminsanna xabaddii maanta idinka idinku soo dhacdo annaga nagu dhacaysaa weliba waxaaba laga yaaba inaad nooga horumartaan oo idinka idinku dhacdo marka taas waxay tilmaamaysaa marka wadajirkeenna iyo soomaaliya ammaankeeda inuu yahay amniga annagana dowlad ahaan waa idinkaga mahad celinaynaa odayaashuna dabcan waa idiin mahad celiyeen waxaana rajaynaynaa marka waxyaabaha ay codsadeen oo ahaa in abaalka aad u gasheen dadkan reer koonfur galbeed keliya aan baydhabo lagu sheegin oo adisabana inta la taga la sheego annagu ka maamul ahaan annagii dowladda etoobiya xiriir fiican baa noo dhexay laakiin waxaan rabnaa inay odayaasheennu ka soo faa'iidaystaan waaye aragnimada odayaasha reer etoobiya ay leeyihin aad aad umahadsantii